waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan usoo gudbino dawladda dhexe ama maxaanku idhahday maxaanku idhahda garsoorka guud hadba sida ay noogu suura gasho inaan noogu soo gudbino intaana aan si adag amnigiisu sugnanhayno ayay noqonaysaa taladu waxaan ka codsanaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamad dalkaba si degdega inay gobolada iyo degmooyinka ay uga soo howlgalaan oo maxaanku idhahday de wixii haddii la qabto ama dagaal ha lagu qabto ama ha lagu qabto maxaanku idhahday si kaloo baarida lagu hele in sharciga la waafajaa loo baahanya sharciga risaalada maxkamadaha iyo awaamiirtu inuu soo gaaro degmooyinka ayaan ka codsanayna insha allahu tacala iyo meesha ay ka howlgalaan ciidamada dhammaantooda exabl waxa weeyaan gobolka bacol oo idilba waxa waaye maxkamad nevergenia oo maxaanku ida guddi maxkamad mooyaan maxkamad hadda dhisan oo maxaanku dhahday garsoorka ama maxkamadda ciidamada galabka sida ma jirto